bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararkeena saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka oo burburiyey gaadiid maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay ka buuxiyeen walxaha qarxa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kala dhexgalay laba maleeshiya beeleed oo ku dagaalamay deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kor meray dhismaha wadada isku xirta isgoosyada boondheere iyo siinaay oo dhismaheedu meel gabagaba ah marayo ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka oo howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka mudugga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolkaasi ugu baaqay inay si deg deg ah u joojiyaan colaadda akhbaaraadkayga caalamka warkeena subax saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah u k oo kiisaska cusub ee xanuunka coronavirus ay sii kordhayaan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii oo fidsan waa toddobada bisha sagaalaad labada kun iyo labaatanka waxaa idiin warramaya anigoo ah maaida muxuudiin dhiblaawe warkeena subaxna waxaa soo saaray mukhtaar cabdilcasiis timacadde ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliya ayaa burburiyey gaadiid maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay ka buuxiyeen walxaha qarxa muuse cismaan abtow ayaa inoo faahfaahinaya warkan ciidanka kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ka saaray deegaanka janaa'ic cabdalle oo qiyaastii magaalada kismaayo lixdan kilomitir u jirta waxa ayna wadaan howlgallo ay ku baacsanayaan maleeshiyaadka firxadka argixisada al-shabaab islamarkaana ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee deegaankaasi ciidanka kumaandooska ayaa ka war helay gaari soosooke ah midabkiisna uu yahay madow oo al-shabaab ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa islamarkaana ay ku doorayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa ciidanka halkaasi ay ku burburiyeen sidoo kale gaari kale oo isna hoomey ah oo ay maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ka soo buuxiyeen walxaha qarxa ayaa ciidanku ay ku qabteen duleedka deegaanka janaayo cabdalle isaguna bartaasi ay ku burburiyeen wariyaha idaacadda ciidanka qalabka sida ee qaybta afartan iyo saddexaad xoogga dalka soomaaliyeed sharwac cumar baaruush oo howlgalka ka qayb ah ayaa ku soo warramaya in gaadiidka burburintooda ay sahashay wada shaqaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo laga dulqaaday culayskii kooxda argagixisada al-shabaab ay ku hayeen ciidanka ayaa deegaanka janaayo cabdalla waxa ay ka soo saareen toban iyo siddeed miino oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ku aaseen waddooyinka wuxuuna intaasi ku daray in argagixisadu markii ay deegaanka ka cararayeen ay qarxiyeen ceelbiyoodkii dadka deegaanka ay isticmaalayeen muuse cismaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa kala dhex galay laba beelood oo ku dagaalamay deegaanka xaran buure ee gobolka galgaduud maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan inooga soo diray gobolka galgaduud
waxaa saaka degan xaalada deegaanka xananbuure oo ka tirsan gobolka galgaduud dhanka waqooyina ka xiga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug halkaasi oo shalay gelinkii dambe iska horimaad kooban uu ku dhex maray laba maleeshiyo beeleed oo muddooyinkii lasoo dhaafaba halkaasi isku horfadhiyey xurguf colaadeedna ay ka dhexaysay ciidamada dowladda ayaa ku baxay halkaasi iyadoona ay kala dhex degeen labada maleeshiyo beeleed waxaana soconaya waanwaan ku aadan sidii loo kala qaadi lahaa loona afjari lahaa xiisada ka taagan deegaanadaasi xananbuure iyo qalanqalle oo kawada tirsan gobolka galgaduud dhowaan ayay ahayd markii aano ku salaysan hab qabiil ay ka dhacday deegaanadaasi islamarkaana sababsatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow la isku dayay in xale laga gaaro balse ay dib u soo cusboonaatay iyadoona baaq nabadeed loo jeedinayo in dagaalkaasi la joojiyo ciidamada ayaana waxa ay ku bixinayaan dadaal xoogan sidii loo kala qaadi lahaa dhinacyada halkaasi ku dagaalamay hubka dhigisna loogu samayn lahaa waxgaradka deegaanka ayaa waxa ay codsanayaan in si deg deg ah loo joojiyo xabadda halkaasi kasoo cusboonaatay iyo dagaalka ku salaysan aanooyinka qabiil oo in muddo ahba soo jiitamayay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay dadaal xoogan ku bixinayaan sidii arintaasi loo xakamayn lahaa labada dhinacna loo kala dhexgeli lahaa iyadoona sidoo kale hadda ciidamadu ay gaareen deegaanka xananbuure ee ka tirsan gobolka galgaduud iska horimaadkan aanooyinka qabiilo ku salaysan oo gacanka hadalka isu bedelay ayaa waxa uu sababay in saameyn uu ku yeesho dadka deegaanka iyo sidoo kale goobaha waxbarashada oo halkaasi ka jiray maxamed deeq cabdimaxamed redio muqdisho dhuusamareeb
aad buu u mahadsan yahay waryaheena maxamed deeq cabdi maxamed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kormeeray dhismaha wadada isku xirta isguusyada boondheere iyo siinaay oo dhismaheedu meel gabagaba ah marayo nuur saciid haliil ayaa inoo faahfaahinaya warkan
dhismaha wejigii saddexaad ee wadada janar daa'uud gaar ahaan qaybta isku xirta isguusyada siinaay iyo isguuska boondheere ayaa dib loo bilaabay kadib markii uu hakad galay dhowrkii bilood lasoo dhaafay sababo la xiriira roobkii isdabajooga ahaa ee ka da-ay magaalada muqdisho dhismaha wadadani ayaa waxaa kormeeray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ay weheliyaan madaxda rugta ganacsada soomaaliyeed iyo maamulada degmooyinka warta nabadda iyo boondheere duqa magaalada muqdisho mudane cumar finish ayaa warbixino kala duwan oo quseeya dhismaha wadadani iyo xilliga ugu habboon ee lasoo gabagabay kara ka dhageystay madaxda rugta ganacsatada iyo maamulada degmooyinka isagoo intaa kadib faray in xal waare laga gaaro saameynta uu roobka ku yeesho isku socodka wadadani iyo sidoo kale warta degmada boondheere gudoomiyaha degmada boondheere ee gobolka banaadir seenab yuusuf weriye iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada warta nabadda seenab maxamuud warsame xabse ayaa ka hadlay baahiyaha ay shacabka degmooyinka boondheer iyo warta nabadda u qabaan dhismaha wadadani ee dadku waxay dhib ku qabeen burburkeeda oo xitaa lug lagu mari karin waxay dhib ku qabeen biyaha ee halkan imaada oo degmada warta nabadda iyo boondheeraba eriyada inta deganba laga barakici jiray waa ilaahay mahadiis mudane guddoomiye haddii aad maantay xalkii ilaahay ku waafajiyey oo aad arki doonno in biyo dambaahi aysan shacabkeenu uusan u geli doonin mudan guddoomiye aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa run ahaantii waxaana salaan kaaga wadaa kaasitan aniga dadka waxgaradkii iyo shacabkii degmada boondheere oo kuu hambalyaynaya oo dhowr jeerna dhaheen guddoomiyaha inaan aragno oon u hambalyaynaan jeclaan lahayn ayadoy xaqiiq ka tahay haddaas waxaa iskale ilaahay baa iskale adiga iyo maxay ahayto rugta ganacsiga ayaan uga mahad celinaynaa maxay ahayto aduga aad maaragtay hormuud ka tahay gudoomiyaha rugta ganacsada gobolka banaadir cabdikariin gabeere ayaa ugu mahad celiyey duqa magaalada muqdisho sida ay uga go-an tahay dhismaha wadooyinka caasimadda
waxaan joognaa wadadii ugu magaca weyneyd wadooyinka magaalada muqdisho oo lagu magacaabay janaraal daa-uud oo runtii ah nin qof xasuus badan oo bulshadeeni dadkeenu markay maqlaan ay wada danqanayaan marka waxaa alxamdulilah in bilicdii magacaas iyo jidkiis in la soo celiyo gudoomiyaha gobolka waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka oo mar walba ugu jiro inuu magaaladan bilicdeeda iyo nadaafadeeda u soo celiyo guddoomiye waxaan leeyahay alfi mabruugan ku leenahay magaca maxaan ku idhahdaa ciidanka qaranka soomaaliya waa wax dadkeeno dhan ay ku faanaan aynu kun farxaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar firish waxa uu sheegay in qorshaha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ay tahay in dhammaan dibudhis lagu sameeyo wadooyinka magaalada muqdisho
wadooyinkan la dhisay waddooyin aan ka yarayn ama ka badan ayaa weli burbursan balse madaxda rugta ganacsiga iyo maamulka gobolka oo iskaashanaya waxaa naga go-an inaan la arkin biidni illaahi alkariim waddo burbursan oo ku taal gobolka banaadir gudihiisa insha allahu tacaala waddadan waxaan uga mahad celinayaa dadaalkooda gabayre galaambe iyo guddoomiyaasha warta nabadda iyo boondheere labada guddoomiye iyo maamulka gobolka iskaashigooda ayaa wax badan noogu qabseeman waxaan rajaynayaa marka maamulada kale inay garab istaagaan dib u dhiska ka socda waddooyinka iyo magaalada muqdisho iyo gobolka banaadirba duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda in ay kaalin ka qaataan ilaalinta bilicda wadooyinka dib loo dhisay
bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan banaadir waxay leedahay door ayay ku leedahay dhismooyinka wada- wadooyinka ee, doorkooda ayaa la rabaa inay mar walba ee, ay ka qaataan Ee, wadooyinka burburintooda waxaa qayb ka ah ee, yacni xagga nadaafad darrada oo runtii hadday dadku ay dadaalaan ee, laga baaqsan karo marka ee, wadooyinka waa dhisaynaa bulshada meeshaas ku noolna waxaa laga rabaa inay waddadii ay ku xajiyaan nad- nadiif inay waddadu nadiif ahaato oo mataqaanaa yacni juhdigii iyo dhaqaalihii faraha badnaa iyo dadaalkii faraha badnaa ee la geliyey eh, eh, yacni eh, uu ka muuqdo meesha
nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka mudug baashi cali xaashe ayaa warkan inooga soo diray gobolkaasi ciidamada kun iyo labaatanaad xoogga dalka soomaaliyeed oo shalay gaaray deegaano ku yaalla koonfurta gobolka muduga bartamaha soomaaliya ayaa howlgallo ammaanka lagu xaqiijinaya waxay afalaata irfaca lasoo dhaafay ka sameeyeen deegaanada shabeelle oo dhagaxley iyo sidoo kale deegaano kale oo tuuliyan oo hoos yimaada saraakiisha kun iyo labaatanaad xoogga dalka soomaaliyeed oo shalay gaaray deegaanada shabeellow iyo dhagaxley oo koonfurta gobolka mudug ku yaalla halkaas oo maleeshiyada argixisada ee al-shabaab dhawaan ay kula direen dadka deegaanka si ay ciidanku waxay bilaabeen howlgallo kalena ah oo lagu baacsanayo maleeshiyada argixisada iyo al-shabaab ciidanka ayaa intii howlgalkay ku jireen waxaa la sheegay in gacanta kusoo dhigeen looga shaki qabo in ka tirsan argixisada al-shabaab oo ay gacan siiyeen weerarkii dhawaan ay kusoo qaadeen deegaanka shabeellow maamulka dacadweyne ayaa shalay sheegay in saraakiisha dalka dalka soomaaliyeed ay la qaadanayaan kulamaha xasaasiya oo ku aadan xaqiijinta ammaanka iyo sidoo kale sidii ka kaasho lahaa in isargaxashadu mar damba kusoo laabaan deegaanka shabeelog iyo deegaanada hoos yimaada weli dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka gobolka mudug ee galmudug war saxa kama soo saarin howlgallada qorshaysan iyo sidoo kale kulamadii dhex maray maamulka deegaanka dacadweyne iyo saraakiisha dalka dalka soomaaliya baasha cali tv muqdisho dalkaadi
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya qaybo ka mid ah gobolka mudug ugu baaqay in si deg deg ah ay u joojiyaan colaadda cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan inooga soo diray magaalada gaalkacyo iyadoo aysan soo tarayaan baaqyada lagu dalbanayo joojinta colaad beeleedyo ka ogan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud kuwa oo inta la ogyahay sababay dhimasho dhaawac iyo barakac dad shacab oo u badan qoysas reer guura ah ayaa waxaa xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo warbaahinta kula hadlay magaalada gaalkacyo waxa ay cod dheer ugu baaqeen walaalaha soomaaliyeed ee colaadu ka dhex jirta inay joojiyaan colaadaasi iyagoo sidoo kalena ku baaqay in maamul iyo shacabba laga wada qayb qaato sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha iyo dalalka kusoo lalaabtay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud bilihii lasoo dhaafay gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka galmudug xildhibaan yoonis maxamed shaare iyo xildhibaan xasan xaashi oo ah gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka galmudug iyo xildhibaano kale oo ka mid ah guddiga joogtada ee baarlamaanka oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi colaadaha ka soo cusboonaaday galgaduud beelaha walaalaha ah oo horeyna xalkeeda loogu jiray oo gogasheeda la dhigay bandiraley iyadoo xalkii lagu jirana maalmahan shaqaaqo kale ee dhacday ee ka baarlamaan ahaan waxaan soo jeedinaynaa maanta colaad inaysan u baahnayn galmudug galmudug ee maanta dhaqaaqday socoto u baahan tahay nabad iyo isdhexgal iyo walaalnimo maanta ayse u baahneen in loo celiyo xilli laga soo gudbay ee, waxaan ku baaqaynaa odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta labada beelood dhammaan guud ahaan madaxda galmudug guddoonka baarlamaanka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dhammaan in laga howlgalo meeshaas colaadaasna si lagu ba- baaji lahaa laga taxadaro dadaalna aan u wada galno guud ahaan si jamaca waxaan rabaa meesha inaan baaq oga dirno beelaha walaalaha oo reer galmudug baryaha dambe dagaaladooda ka soo cusboonaadeen waxaan leenahay walaalayaal oo dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leenahay dagaalka si deg degaa loo joojiyey waxaan codsahaynaa gogashii ka dha- ee lagu fidiyey bandiiraley wasiirka amniga iyo wasaaradaha ay khuseydo odayaasha dhaqanka madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta dhammaan in si deg dega loo hirgeliyo dhibka jira waxaa waaye gogolaa la dhigaa la dedeji maayo ee dib heshiisiinta haddii la dedeji waayo waxaa waaye dadkan deegaamada degan oo reer baadiyaha kula tashamayaan
waxaan codsihaynaa dowlad goboleedka galmudug gacan ku-dhiiglayaasha iyo dadka dulmiga sameeyey xasuuqa sameeyey iyo kuwa een, dilwadareedka oo aanan sharciga islaamka iyo dhaqanka suuban aanan meel ku toosnayn dadka sidaa sameeyey in cadaaladda la horkeeno cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay-ada maamulka hirshabeelle ayaa ku baaqay in gurmad loo sameeyo bulshada uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle cabdiraxmaan xuseen cumar ayaa warkan inooga soo diray magaalada jowhar
xildhibaan cabdiqaadir faarax shutaale ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda bey-ada maamulka hirshabeelle oo kormeer ku tagay tuulooyin uu ku fatahay webiga shabeelle ayaa ku baaqay in gurmad loo sameeyo dadka ku barakacay fatahaadaha waxa uuna sidoo kale uu sheegay in xaalad bini-aadinimo ay ka jirto tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe Ee, markaad fiiriso marka meeshaan hadda aan taaganahay ilaa iyo degmada mahadey biyaha sidaanay isku haystaan wax xoole eh iyo wax dad eh oo meeshaad ku dhex jiri karo ama ku noolaa kara haba yaraatee ma laha Ee, dadkii beeraleyda ahayd iyo dadkii xoolaaleeda ahay intaba waxay ka soo hayaameen dhulkoodii oo hadda waxay yihiin qaxooti marka nasiib darada ugu weyn waxay tahay gobolkan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad cid alaale ciddii qusayso ta marka bixinta dhibaatada ka jirta halkan in ay si degdeg ugu soo gurmadaan qaasi ahaan dowladda federaalka soomaaliya oo ka mas-uul ah dhammaan dalka soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa sida gobollada kale wax loogu qabto oo kale inuu gobolkan wax loogu qabto dadkiisii maxaan raahdaa ee loo daryeelo cabdiraxmaan xuseen cumar wadani radio muqdisho jowhar
webiga shabeelle ayaa fatahaado ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan nuur maxamed cali ayaa warkan inooga soo diray beledweyne
qaar ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyn ayaa ku fatahay webiga shabeelle oo muddooyinkii dambe cabsi xoogan ay ka qabeen bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne xaafada howlwadaa gaar ahaan laanta hilaac ee magaalada beledweyn ayaa xalay saqdii dhexe ay galeen biyaha webiga shabeelle kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadkii deganaa xaafadaasi bulshada ku dhaqan xaafada howlwadaag ayaa xalay ilaa saaki ka bilaabay barakac guryihii ay deganaayeen waxayna u barakaceen deegaanka farmajabaaley ee duleedka magaalada beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah dadkii deganaa xaafadda islamarkaani ku howlanaa soo saarista dadka ku go'doomay biyaha oo la hadlay warbaahinta qaranka talyaaniga gurmadaanahay gaardamayaakaas oo hadda aan dadkii ku bixinayno ayaan gurmud aan usoo noqonay hadda kulley unugana waa fiicannahay anigoo ah been cabdisuula degan xaafadda holudaa gaar ahaan hilaac laan ka mid ah oo daarsalaam ah Een, waa markii ugu horreysay oo biibaxa abad magaaladoo laga qaxin aan ka kaxno waa fiinaa cumar aan macnaha aad nooga horreysay waxaa naga horreyn jirtay ku tiimbo ayadoo dadaal badan ay guddiga ku bixiyeen annagana dadaal ay nagu bixiyeen balse meel gooni iyo il gaar ay u yeesheen musiibadan waa musiibo imaaday waa musiibo rabaani oo soo laalaabatay Ee, waxaan maleynayaa dhowr iyo toban habeenaa xeraynay waan awoodi waynay Ee, juhdi badanna guddiga waa ku bixiyeen waa dadaaleen laakiin meel gooni iyo il gaar u yeesheen Ee, khayr allaha siiyo waa ku mahadsan yihiin dadaalkaynaana mareen mar horaan bixi lahayn in badan juhdi badan ay bixiyeen dadaalkan oo ku yimid balse haddana waa noqon weysay dadaalkii waa dadaalay waa noqon weysay inay shacabkooda badbaadiyaan ay macnaha ay daryeeleen oo oo ku fikireen balse waa noqon weysay laakiin mar labaad waxaan codsanaynaa guddiga ee, gurmadka ee, fatahaadaha aan codsanaynaa ku shaqo leh barnaamijkan oo loo idmaday waxaan ka codsanaynaa il gaar inay xaafad u yeeshaan ay naga qabtaan biyahan sida lagu maareen lahaa oo wax yar wax na dhibaayo ee, insha allah haddii aan helno een, qoyaankan aan ka baxno inay macnaha mudnaanta koobaad ay siin doonaan xaafadda waana ka codsanaynaa ee, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inta badan dadka ku dhaqan magaalada beledweyn ayaa u diyaargaroobay in ay barakacaan iyadoo ay soo xoogaysanayaan biyaha oo wada webiga shabeelle nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada beledweyne
maamulka gobolka bakool ayaa bilaabay dubahabeyn lagu sameynayo garoonka diyaaradaha magaalada xudur maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan inooga soo diray xudur
magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool garoonka diyaaradaha ee degmada xudur saaka waxaa ka bilowday howlo oo lagu hagaajinayo een, garoonka diyaaradaha degmada xudur Ee, garoonka diyaaradaha degmada xudur ayaa sidaa la ogyahay ee, wuxuu ku yaalaa meel banaan ah dawladaha federal oo kuwa xamuulka qaado oo waaweyn ayaa muddooyinkan dambe waxa ay cabasho ka keeneen gelitaanka n garoonka oo garoonka inta badan yani jaayigiina uu ku bakay oo dhex yaalay garoonka iyo dhagxaan meelo qaar garoonka uga jira ayay sheegeen inaysan ku adag tahay kutegitaanka garoonkaasi maanta marka waxaa howlo oo lagu hagaajinayo garoonkaasi dhagxaantana looga saarayo jaygana looga qaadayo isla markaasina caramis kale oo loogu talagalay garoonka in lagu subayo ka bilaaw ka bilaabay maamulka gobolka bakool maarayaha eelboorka iyo shaqaalihii kale ayaa saaka waxa ay wadaan inay hagaajiyaan si dayuuradaha oo kuwa xaluulka qaado oo waaweyn garoonka markaasi ay ugu soo degaan howlkaasi ayaa garoonka ka socota taasi oo qorshaheedu ay tahay inaysan hakad gelin duulimaadada dayuuradaha ay sameeyaan oo ku imaanayaan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool oo muddooyinkan dambe shirkadaha dayuuradaha aad ay u isticmaalaan in ay ka shaqeeyaan ama ay duulimaado ay ka sameeyaan garoonka dayuurada ee degmada xudur oo inta badan gobolka dadkiisida ay isticmaalaan dayuuradahaasi arrintaas ayaa ka socda taasi oo ah inaysan hakad gelin duulimaadada dayuuradaha ay sameeyaan howlahaasi ayaa ka socda garoonka dayuurada ee degmada xudur kaas oo la filayo in maanta iyo beri ay kusoo gabagabayn doonaan howlaha ay ka wadaan oo lagu hagaajinayo runwayga ama meelaha dayuuradda ay ku ordo marka ay kusoo degdo garoonka dayuuradda ee degmada xudur
halka warkaasi kala socotaan halka warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda dalka u k ayaa waxaa sii kordhaya kiisaska cusub ee ku saabsan xanuunka coronavirus ee laga helay dalkaasi dalka u k ayaa waxaa walaac laga muujinayaa korarka kiisaska coronavirus oo maalmihii u dambeeyey cirka isku sii shareeray iyadoo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey ku dhowaad saddex kun oo kiisas cusub ah taasi oo tirada guud ee ah tiradii ugu badnayd muddo saddex iyo toban cusbuuc ah ka dhigaysa tirada cusub ee ah laba kun sagaal boqol sideetan iyo sideed ayaa ah tii ugu badnayd ee tan iyo labaiyo labaatankii bishii mey taasi oo la micno ah in guud ahaan kiisaska uu gaaray hadda saddex boqol afartan iyo toddoba kun boqol konton iyo laba kiisa diiwaangelinta cusub ayaa laamaha caafimaadku waxa ay ku sheegeen in ay ka dhigan tahay tan iyo bilowgii bisha sebteembar celcelis ahaan in kiisaska ugu yaraan kun iyo siddeed boqol maalin kasta ay gaaraan inkastoo korarka kiisasku uu sare u socdo haddana wararka laga helaya cisbitaalada ayaa sheegaya inay hoos u dhaceen kiisaska cusub ee xarumaha caafimaadku ay la tacaalayaan iyadoo afariylabaatankii saac ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyay dhimashada laba qof oo keliya islamarkaana tirada guud ahaan ee dhimashada dalka u k ee cudurka coronavirus ay ka dhigayso afartan iyo kow kun shan boqol konton iyo kow qof xogayaha caafimaadka u k ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay korarka cusub ee dadka laga helayo oo ay badankood yihiin dhallinyaro isagoo ugu baaqay in guud ahaan bulshadu ay ahamiyad ay leedahay kala fogaanshaha bulshada iyo sidoo kale in la raaco tallaabooyinka caafimaadka howlwadeenada caafimaadka iyo golaha wasiirada ayaa walaacooda ugu weyne waxa uu ugu badan yahay korarka dadka da-da yar ee fayraska qaadaya iyadoo ay dhici karto inay u gudbiyaan dadka waayeelka ah ama kuwa qaba xaaladaha caafimaad ee gaarka ah ee u nugul coronavirus xogayaha caafimaadka iyo saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi ayaa walaacoodu waxauu imaanayaa iyadoo ay dhici karto in u k ay raacdo dhabaha ay qaadeen faransiiska sbain iyo inay sii korarto dhallinyarada uu ku dhacayo xanuunka coronavirus taasi oo ay u gudbin karaan dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba duruufaha caafimaad ee la dhigayo cisbitaalada warkii subax oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena subax ee saaka markaana waxaynu